asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat nabaday dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo salaamaha ee ciidda carafo nabaday dhegaystayaal barnaamijkan waxaynu kusoo qaadan doonaa hambalyada iyo salaamaha ay dadweynuhu isugu soo gudbinayaan munaasabadda ciidda carafo awgeed iyada oo si weyn loogu dabaaldegayo farxadda ciidda carafo ayaa waxa ay shabakadda wararka ee wajaalana yuus mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan caasimadda hargeysa ee somalilan ugu horeyna waxa ay u dhacday sidan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xuseen aadan cige waxaan hambalyo iyo salaan ciiddaaba u diraya dhammaanba ummadda muslimka ah meel kastoo ay joogaanba gaar ahaan ummadda somalilan dalka dibaddiisa gudihiisaba waxaan halkan hambalyo iyo bogaad inaga dirayaa xaaskayga iyo carruurtayda oo ku nool magaalada birmingham waxaa kaloo aan salaan iyo hambalyo iyo bogaadinba u dirayaa dhammaanba hoggaanka qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka marwada koowaad marwada labaad golayaasha qaranka ee sharci dejinta golaha wasiirada iyo dhammaanba ummadda somalilan meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan bashush iyo barwaaqo ciidda ciiddeeda allah inagu gaarsiiyo waxaa kale oo aan aan aad iyo aad mahambalyo gaara u dirayaa shabakadda wararka ah ee wajaale news sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad ummadda mar walba ula socodsiiseen xogta iyo xaqiiqada lagama maarmaanka ah waxaana leeyahay hambalyo meel weyn baad gaadheen halkaa ka wada aad baad mahadsantiin bismillaahi raxmaan raxiim magacayga oo ah mukhtaar cabdilaahi faarax waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan oo aan leeyahay ciid mubaarig ciidda ciiddeeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo waxaan ugu horrayn salaamayaa dhammaan faamiligayga oo ay ugu horreeyaan aabbahay cabdilaahi faarax muuse hooyaday maryan maxamuud liibaan iyo dhammaan ilma cabdilaahi faarax waxaan salaamayaa oo dhan dhammaan asxaabtayda oo aanan halkan ku soo koobi karin waad mahadsantii bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdulqaadir xuseen yuusuf cirra weyne waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka khaasatan somalilan madaxweynaha golayaasheeda hogaanka qaranka xisbiyada dhammaan ciidamada qaranka somalilan waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo ummadda somalilan guud ahaana waxaan leeyahay ilaahay sanadka sanadkiisa khayr aan ugu gaadhsiiyo waxaan kaloon xalan ka salaamayaa dhammaan qoyskayga kii aabbaayay yuusuf cirraweyne iyo kii hooyaday sheekh kaamir walmahay baan leeyahay ciidan ciiddeeda dhammaan meel kastoo daclada duniyada ka joogtaanba ilaahay idinku waafajiyo khayr qabkeen asalaamu calaykum
walaal magacayga waxaa la yidhahdaa cabdikariim daahir yuunis waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda muslimkaa ee daafaha dunida ku kalena oo laku kala ciiday sidoo kalena waxaan salaamayaa gaar ahaan dhalinyarta ee ururka dhalinyarta ee newsarka somalilan sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo marwadiisa waxaa kaloon salaamayaa madax dhaqameedka ee jamhuuriyadda somalilan iyo golaha guurtida iyo adugu dhammaan qaranko dhan marka lasku soo duubo si gaara hambalyo iyo bogaadin ugu diraya waxaa kaloon si gaara u salaamayaa faamiligayga oo hooyada iyo aabbahay rooda cismaan diiri aad baan salaamaya daahir yuunis aabbahayna aad baan salaamaya iyo waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtii ma soo koobi karo dee aad bay u fara badan inta xaggan hadda ilaba joogtaad arkaysaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqahay nagu wada gaadhsiiyo waxaan leeyahay inta caafimaadka qabtaa waxaan ugu wada ducaynaynaa inta aan caafimaad ku ciidin maanta helin baan leynay ilaahay caafimaad degdega si aad baan kuu salaamaya ibraahim waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa ummadda somalilan oon leeyahay ku ciida bashbashiyo baraaqa ilaahayna ciidda ciiddeeda haynagu gaadhsiiyo caafimaad qab waxaa kaloo aan ka salaamayaa waalidiintaydii dhammaan meel kastay joogaan waxaan leeyahay ku ciida bashbashiyo baraaqa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa garyaqan fahmi ali cabdilaahi waxaan halkan ka salaamaya dhammaan shucuubta islaamka meel kastoo ay joogaan adduunyada guudkayga gaar ahaan shacab weynaha reer somalilan waxaan si aad u salaamayaa waalidkay abaay doctor cali cabdilaahi faarax hooyaday malyin xaaji cabdiraxmaan xadi walaalahay dhammaan asxaabtayda oo uu ka kow yahay yuusuf jaamac xirsi oo ka mid ah madaxda wajaale news cabdiqaadir xuseen yuusuf isaaq cabdiaamin cali maxamed ibraahim saciid axmed maxamed warmahaye allahuma salli ala maxamed mukhtaar cabdulaahi faarax iyo dhammaan inta kaloo niloobay iyo inta kalena moogtahay dee codkayga garanasay magacaygaba hadda saaxiib si gaaran ku salaamaya ciid mubaarak kulli caam waantum bikayr anigoo magacaygu yahay isaaq abdi aamin cali waxaan salaamayaa dhammaan- dhammaan ummadda reer somalilan dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr dhammaan waxaan salaamaya oo kale faamiligeyga xaafadayda aabbahay hooyaday dhammaan walaalahay dhammaan asxaabtayda dhammaan waxaan leeyahay kuwiida farxad insha allah keliya intaas kuma eeka ee iyaguna waxaa dhinacooda hambalyo iyo salaan diraya carruurta oo qayb ka ah barnaamijka hambalyada iyo salaamaha ay ciidda carafo ee shabakadda wararka ee wajala news com magacaaadeer munaasibadda ciidda ayaad salaamaysaa hooyaday iyo aabbahay
haye iyo walaaladay iyo iyo adeerayaasha ayaa wada salaamaya iyo idayaasha iyo iyo muuraad si fiican baa u wada salaamaya adeeraday iyo way ya magacaadeer adiguna cumar yaad salaamaysaa munaasibadda ciidda hooyaday iyo aabbahay anigoo maanta maalintii ciidda ay tahay oo aan ku faraxsanahay haye
marka ilaahin adeerashay lihi ilmaabtayaashay iyo adeerayaashay dhammaan ummadda islaamka oo dhan waan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak magacaadeer magacayga oo ah aamiin cabdi jaamac anaa ku bilaabay marka hore salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa hooyada iyo aabbaha iyo adeerayaasha iyo dhammaan muslimiinta dalka igula nool meel kasta oo ay ku- ku wada nool yihiin iyo- iyo kuwii kale oo meel kasta joogaba
maxaad leedahay
waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam waanta bakhayr magacaadeer magacaygu waa cumar axmed nuur yaad salaamaysaa dhammaan waxaa salaamayaa aabbaha iyo hooyada iyo ummadda islaamka meel kasta ay ku nool yihiin aan wada salaamaya haye Waxa- waxaanan leeyahay ciid mubaarak kulli caamul khayr asxaabtii iskuulka miyaad salaamin ardaydiin waan salaamaya kulligood ilaa saaxiibada wixii iskuulka ay la dhigteen kalaasna waan wada salaamaya Ta.
magacaadeer yaad salaamaysaa aabbaha iyo hooyadii iyo yaayeydii iyo iyo adeeraydii edidii ya ciid mubaarak tun antum bikhayr guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha ee ciidda carafo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa soo saaray yuusuf jaamac waxaan idla socodsiinayey anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane tan iyo barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doonno waa shabakadda wararka ee wajaalana yuus oo idinku dhaafaysa sidaas iyo nabadgelyo